magaalada muqdisho waxaa habeen hore ku geeriyootay xanuunka covid nnteenka awgiis hooyo lahayd uur sideed bilood ah kadib markii la dhigay isbitalka martiini halkaasi oo daryaal badan oo caafimaad uusan ka jirin maxamed caafi oo ah haweeneydaasi geeriyoota seegeeda ayaa u sheegay v o eda in la badbaadin waayo xaaskiisa xaaladaha agab caafimaad ee isbitalkaasi oo aada u liito aawgeed wakhtigan iyo tasiilaad lagula tacaalo covid nnteenka oo soomaaliya aysan u diyaarsaneen haddaba khadka telefoonka ayaa maxamed caafi wuxuu iigu waramay dhibaatooyinka ay la kulmeen iyo xaaladda xanuunka covid nnteenka ee muqdisho wakhtigan ilaaha u naxariisto waxay geeriyootay habeen hore ama xalayto bay geeriyootay adugo abaarihii kowdii iyo barkii aroornimo bay geeriyootay ilaaha u naxariisto lix iyo tobanka bisha markii ay ahayd waxayna u geeriyootay caabuqa koronaha sida ay xaqiijiyeen shaqaalaha cisbitaalka oo maalinkii saddex maalin ka hor oo aan geenay ka qaaday baaritaan ay ku ogaanayaan xanuunka haya nooca u ahaa waa garta bal waxaad iiga warantaa marka gabadha uur ayay lahayd ayaan maqlay meeqa bilood ayay ahayd sideed bilood ayay ahayd waayahay marka xanuunka intaada geen isbitaalka ka hor meeqa beryuu hayay labadii bisha ayay ayuu ku bilowday xanuunka iyo cajiska waxaan u geynaa dhakhtar t n t ah qashin iyo waxbuu kasoo saaray habeenka kuxigtay haddana way qanatay subaxii waxaan geeyay dhakhtar waxay ku sheegeen in uu xoogaa yaro kacsan yahay maxaan ku irahdaa wax la yiraahdo typhod habeenkii markaan xaafa tagnay haddana waxaan ka dareynay qandhadii inay qandho qabatay subaxii baan soo celinay si toosaan marka u siixinay saddex beri ayay waxay jiftay isbitaal shaafi waxaa ku bilowday markii dambe in naqaskii uu ku adkaado gabar ka shaqaynaysa isbitaal shaafi ayaa waxay nagula talisay inaan geenay isbitaal yardimeli oo icuna leh dumarka iyo dhallaankana u fiican markaan yardimeli tagnay oon u sheegnay calaamadaha iyo sida loo hayo iyo inta maalmood ay xanuunsanaysay waxay nagu yidhahdeen waxaan ka shakisanahay inuu yahay caabuqa coronavirus waxaan aadi kartaan aad u tegi kartaan isbitaalka martini arrintaas inuu idinka caawiyo isbitaal martini baan tagnay baaritaan bay naga qaadeen dhiigaga iyo garanaysaa iyo dhacaankii koronahaba gabadhana waa siixiyeenoo qol bay siiyeen keligeed ah twenty four hours kadib bay jawaabsi noo keeneen oo xaqiijiyeen in cudurka coronaha ay qabto waaya marka afar labaatan sac kadib ma horey ka geeriyootay mise kama geeriyaan afaras saaca kadib horay way iska fiicnayd kadib waxay ka bedeleen mashiinkii ay isticmaalaysay oo marka hore ku xireen oo ahaa portable mashiinka oo ku shaqeeya korontada waxay ku xireen maxaanku irahdaay oxygenka caadiga ee haamaha ku jira qol kalay siiyeen oo private ah qolkii baan geenay qolkaas baan waxaan joognay laba habeen habeenkii labaad markii ay ahayd goor dambe ayay ku adkaatay in mashiinka iyadoo isticmaalayso in neefta ay qaadato haddana markaas waxay yidhaahdeen stage two baan ka shakisanahay inay u gudubtay marka waa in aan geyno i c u-ga si ventilator mashiinka loogu xiro waxaa loo soo gudbiyay halkaas goor dambe oo ku aadan abaarihii kowdii habeennimo meelahaas waana maalinka ay geeriyoonaysa habeenkii ka horreeyey adigoo daraad way iska fiicnayd wax way cunaysay way hadlaysay wixii loo gaaray maalinkii taariikhdu ahay shan iyo tobankii saddexdii galabnimo wixii ka dambeeyey ayay waxay noqotay qof conscious oo aanan inta badan dhaqaaqii aan ku ogeyn iyo nuuxsiga midnana aanan lahayn intii ka dambeysay xaaladeedu waa kasii daraysay waxayna gooriyootay abaarihii kowdii habeeno waa hagaag waxaad iga warantaa marka isbitaalka la tacaalistiisa iyo shaqaalaha jooga iyo qalabka yaallo iyo dadka bukaanada ee covid nteenka qabee la keenayo sidee ayay xaalkeedu tahay
wallahi isbitaalka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxa shaqaynayo waa dhalinyaro ruuki ah oo dhowaan dadka kasoo qalinjabiyay jaamacadaha iyo iskuullada ah intooda badanna ku shaqaynahaya si magaranaysa voluntarary ah dhakhaatiir waaweyn oo marxaladaha qaarkood markay adkaato qofka ku adkaato go-aan gaari karta inta badan ma aanan arkaynin marka laga reebo afar iyo labaatanka sac mar ama laba mar oo dhakhtar si caadiga isaga labisan oad arkaysid oo failka iyo informationka ay diyaariyaan shaqaalahaas nersinka ah inta akhriya dhahaya qofkan saas hala yeelo iyo saas hala yeelo marka waxaa ka shaqaynahayay dad aad iyo aad duruufo badan oga muuqdaan hal musqul ah ama hal meel oo gacmo dhaq ah oo ay shambuuta lama arkaysid hansanitizer ma jiro galaafsiso ku filan hanaafa ma leh shaqaaluhu dacas bay isaga shaqaynayaan facemask ma wataan maba yaalla isbitaalka galaafs ma leh ku filan intooda badan waxay bukaanka u shaqaynayaan ayagoo iska caadi ah riski iyo khatar ay u bareereen oo ay leeyihiin haddii aanan agab ku filan aanan heli karin waxaan ku khasbanna inaan bulshadeena dhibka la qaybsana ay ku shaqeeyaan dhallinyaradaas gaasku waa gabaabsi wuu iska go-ayaa mararka qaarkood dad badan baa u geeriyoonaya gaas yari dadka qaarkood way soo gadanayaan saacadihii dadka lagu xiri lahaa inta badan ma yaalaan qofkii awoodo waa loo sheegayaa si hoose weliba ayagoo dhalinyarada xishoonay ay leeyihiin ismana anaara gulaalow meeshaan dhibaata ka jirta qofkaaga haddaad saacadda soo gadanayso waa ku kaa gaaskii baa yaraaday haddaad soo gadan karto waa saas marka duruuf aad u adag baa yaa ka jirta markii aan ku iri maxaa kor ugu hadlaadayana waxay ii sheegeen shaqaalaha nimanka ka sarreeya oo isbitaalka gacanta ku haya oo kasoo oo meel kasoo horjeeda degan meesha ay shaqadu ka socoto guryaha administration magaranaysa departments ay ku qoran tahay degan in aysan ayagu una hagarbaxaynin isbitaalkii haddii ay dhallinyaradan hadlaan ay shaqadooda waayi karaan ama meesha laga erin karo sidaa daraaddeed waxaa caawimaad ah waxaan kuu siin karnaa si hoose magaceenan ha sheegin waxaad qabsan kartana qabso waana igu dhacday aniga oo saacadii oo haloodii anaa soo gatay oxygenkii mar gabadh ay siiday u jirto ee go-day ambulance bay siiyaan isbitaal kalaan kasoo gatay weliba xataa isbitaalkii markaan ku yaray waxaan u wataa martini waxay ugu dhaheen haamahan martini lama geen karo waayo martini wuxuu blacklist ka yahay kabaniyada gaasa gado oo dhan waayo caabuqa hore lacagihii laga dinsaday baana la siinin sidaa daraaddeed cid gaas ablay garaynaysa malahan marka runtii meeshaas musiibo qaran baa ka jirta waayo adigoo soo koobaysa dadka la keenaya xajmi ahaan tiro intee leg ayaad ku qiyaasi lahayd wallahi waa badan yihiin isbitaal kasta oo la tago oo qofkii tago uu yidhaahdo naqaska igu xirmahayo ama calaamad covid nineteen lagaga shakiyo nomara weer ay tahay magaalada gudaheeda waxaa loo soo dirayaa isbitaal martini waadna garan kartaa magaaladan dhowrka milyan oo qof ay ku nooshahay caabuqiina aad uu u halakeeyey dadka imaan kara kuwo mooto lagu keeno kuwo gaargacan lagu keeno kuwa ambalaas lagu keeno iyo kuwa iyadoo garbahaya la keeno waxaa loo keenayaa sixad la-aana aad buu u buuxaa isbitaalka kaasi waxa uu ahaa maxamed caafi oo xaaskiisa ay xanuunka covid nneteen-ka ugu geeriyootay isbitaalka martini ee magaalada muqdisho